Sida ay sheegayaan wararka aynu ka helayno, tuulooyinka Sahweyne iyo Sahyare oo ka mid ah tuulooyin hoostaga deegaanka Leego ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in halkaas sakhdina xalay ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee sida gaarka ah u tababaran ay ka sameeyeen howlgal. Waxa ayna saraakiisha sheegeen in halkaas ay ku dileen mid ka mid ah xubnaha dagaalamayaasha Al-Shabaab dadka deegaanka oo la hadlay redio kulmiye ayaa sidoo kale tilmaamay inta howlgalkaas uu socday ee uu ku geeriyooday mid ka mid ah dadka deegaanka waxaana soconayay labadii maalin ugu dambeeyey howlgallo markaas ay sameynayaan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee danaba waxaana howlgalkan uu imaanaya xilli maalintii shalay sidan oo kale howlgal ay ka sameeyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ay ka fuliyeen deegaanka leego ee gobolkan shabeellada hoose halkaas oo ay ku geeriyoodeen xubno ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kale dad shacab ah saraakiisha dowladda ayaa horey u sheegay inay soconayaan howlgalladan waxaana ay sheegeen in ay markaasi la wareegi doonaan al-shabaab deegaanada haatan ay kaga sugayiin gobolkan shabeellada hoose isku soo wadaduubo howlgalkan ayaa imaanaya xilli guud ahaan gobolkan ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka ahi ee soomaaliya cabdi fitaax tawakal cali cumar shabakadda wararka kulmiye gobolka shabeellaha hoose